maamulka degmada waajid ee ku horjira ciidamada ethoobiya ayaa sheegay in muddo sanadii lix bilood aysan ciidankoodu helin wax mushaar ah islamarkaana ay wajahayaan duruufo kala duwan ciidamo iskugu jira booliis iyo sirdoon oo ka kala tirsan dowladda federaalk iyo maamul goboleed kala baxay koonfur galbeed kuna sugan degmada waajid ee gobolka bakool ayaa waxba la siinin muddo hal san iyo lix bilood ah waxaanay u muuqadaan kuwa meel lexa ku lumay guddoomiyaha degmada waajid uu ah nin aad u jecel ethoobiyaanka dhowr bilood ka horna isagoo afxameja jabbaa ku hadlaya u dooray maxaaradda badda soomaaliya weerarka ku ah ayaa sheegay in ciidamadiisa ay si bilaasha ku shaqaynayaan muddadaasi deegaankansay sii boogsantay in lamaada sana oon kadamba weytay wayba ku dhisanaayay nabasugid iyo boolisaa ku dhisanaayay oo si isxilqaanay mayla raayus aasyaadaha waa mayla raayus iyo lahgoodi muddo lama sina mayla raayus oo lamaada sana lahmoodi ah sadaataysiin ba argahay taan hubkiyo gaban tuutagiyo gaban marka baaban way baa laka dirahaya maadaama deegaanka booliisas roog taliyaha saldhigga shileeday roog horta shileed iyo foolma dhigaasoo leera deegaanko dhan oo bokoolba mid eh degmada weejid le roog afartan iyo shan kilomitir lagu maamulo oo insheegaad antan adigo ka hareeraysid boolis laan ini haada oo taliya saldhigga leegiyeeg antu ku surinaada way buahaan way kanagadaase hento oo fiiro gaare waa kanagadaas ciidankiisa araga haytaan degmada ka sugan hal sano ili bilood iyo degmada ka shaqeeyay dhallinyaro gebdho iyo wiilil ah ee hal sano ili bilood masheer la-aan aguub la-aan nambar la-aan yanin shaqeeyahaya
ciidamada dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ayaa hoostaga waddamo hay-ado iyo ururo shisheeye mar walbana waxaa la sheegayaa inaysan helin wixii loo ballanqaaday